ama maaso lug soo go-aantaan xalinkaajaan ku saaxday maantana kaajaan ku joogaa gogol la-aan barkin la-aan kulli waxba ma jiraan ugaasa maaso oo lacadiskaleele
waa siddeetan iyo siddeed sano jir muddo xanuunsan macluul ay hayso waxba ma hayso gaaja ay dishin lacag ma hayso saasaan igu dhegan yahay lugta midig ayaa dhowaan laga jaray dhinacna biyo ayaa ka galay dhinacna waa beelay lug waa leega gooy cawadeen biya biyaan cabaa biyo biyaan ku seexdaa gaajana adigiisa biyaan ku seexdaa waxaan ka codsanaya inay waxa kasta ila qabtaan dhibaatada ay haysato inay wax ila qabtaan ilaahay ka baqaan waxaa xanuunka u dheeray daryeel xumo gaajo iyo macaluul habeenkii gaajo gaajaan ku seexdaa biyaa laysiiyaa biyaana kaadii noqonay kani waa aabba xasan yuusuf cali inaa gaajo u dhinto cabsi waa ka qabaa maxaan jira nin oo afar sano saddex sano waa cunu waa dhimana dhulka ayuu jiifaa waxaana ku dul rafaadsan xaaskiisa khadiija xuseen maxamed oo sharaxday dhibka haysta saygeeda waxaa waay lugtaa laga soo gooyey saxaradii way socotaa maxaan ku dhahdaae inta korkeeda waa laga qalay dhinacan biyaha kaga jira macaluul wax allaale waxaan u hayo ilaahay abuurtay male wax ilaahay noogu maqan yahay ma ogi muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay dal iyo dibad joogaan ninkan ay soo kaalmeeyaan guri ma u haysto meeluu seexda ma lahan wuxuu cuno ma haysto daawo ma haysto konton kun oo kenya manayaa laygu yeeshay waan iska joojiyey anigii salaata shukri baan iska tukada wax ilaahay baa keenaa idhaahdaa marka walaalayaalo waxaan codsanayaa ninkaa oo siddeetan sideed jir oo dhibkaan aragtay uu ku jiro oo aniga ilmihii aan ku rafaadnay dadkiisana inta ayna joogin meel walba waxaan ka codsanayaa muslimiinta dal iyo dibad jooga xasan yuusuf cali oo da-dan ah inay lasoo kaalmeey sariir ma haysto barkin ma haysto hooy ma haysto wuxuu cuna ma haysto biyo madow baan siiyaa biyo madow oo sidoodii ah biyihii madowba way dhaafayaan haddana kaadida baa ku dhegaysa sidoo kale wiilkiisoo aad ula murugaysan dhibka iyo dhaqaale xumada aabbihii ayaa dareen qiiro leh u muujiyey aabbahay dhibaatada haysta waxaa ka mid a gaajo mana seexdan habeenkii waxuu cunana ma haysto biyaan siiyaa biyaan siiyaa habeenkii saqdi dhexe saas ay tahayna habeenkii ma seexdo oo kaadida gubaysa marka kaadida gubtana waxaa in la qabto waa uu boodi qof dhibaato aada u weynaa haysta saxarada ma ceshan karo kaadida way dhibaysaa cunto ma haysto hooy ma haysto dhibaato aada u weynaa haysta xanuunkana waxaa uga daran gaajada mid ka mida dariskiisa ayaa la ilmaysay dhibka haysta waayeelkan soomaaliyeed nin curyaan ah lugtayaa boloshay waa la soo jaray waa reer aada u talaabeysan oo yacni aan wax cunto iyo hooy midna toona iyo gogol aan haysanin annaga waxaan nahay jiiraan hadda annagana waxaan iska nahay dad qaxooti ah waxba uma awoodi karno oon hadda maanta ku caawinno walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa intii islaam ah ee danqanayso inuu ilaahay muxuu ah inii naxariisto inuu ilaahay nii naxariisto wadaadka maskiinka ah inaad soo caabisaan inuu ilaahay nii naxariisto inuu ilaahay nii naxariisto wadaadka maskiinka ah inuu hooy la-aanta ah ee jiiraanka aan nahay inaad u naxariisataan ilaahay isu naxariistuu dhahay haddaa naxariis iiga baahan tihiin annaga waxaan nahay dad islaam ah laakiin waxaan ku tarna ma haysanno waan ka danqannaa waxaan nahay jiiraan waxba uma awoodno marka walaalaha muslimiinta ninkii wax nagu dhaamo reerkaa waxaa ku soo taro idinkoo ilaahay ka cabsanaysaan walaalayaalow taas baan iiga codsanaynaa an soomaaliyeed ayaa ku rafaadsan xerada qaxootiga ifo waxaana ummadda alla waxsiya laga codsanayaa inay ka soo jawaabaan cabashadiisa asagii baan ag fadhiyaa marka dal iyo dibad allahayna sharfe waxaa inaga codsanaya ninka ina iga soo maxaan ku rahdaa il raximeed kusoo fiirisaan baa inaga codsanaya waxaan ku codsanayaa muslimiinta ninka hoy iyo waxuu cuno iyo wuxuu maxaanku rahaa lagu daaweeye iyo deynta in laga bixiyo wuxuu ku noolaan laha saasaan muslimiinta aan ka codsanaya maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab